بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا يليق بجلال عظمته وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين أبدين متلازمين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين آمين يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إن شاء الله تعالى وحان سوق بن دونا mowduuc ku saabsiisan nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh nebinimadiisa in lagu sheegay kutubtii hore ay ka mid yihiin kutubta bibaleka injiilka iyo kutubta towraadka iminkana waxa aynu insha allahu tacaala aan soo bandhigi doonaa in laga helay calaamado ama astaamo sheegaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebinimadiisa kutubta buuriiska ay aaminsan yihiin buuriiska hore ayaan uga soo waranay waxa uu yahay laakiin waxaan doonayaa inaan doocan maanta aan kusoo koobno sifooyinka ay sheegayaan kutubta buuriisku in nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu yeelan doono si ay dadka taabacsan ama dadka raacsan diintaasi ay u rumeeyaan rasuulka sala allahu calayh wasalam sida aan la soconno allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa waxau ku leeyahay inaa naxnu nasalna dikra wa inaa lahu la xaafiduun annaga ayaa soo dejinay dikriga oo xifdiyeennana dikrigu waa maxay dikrigu waa qur-aanka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo wixii daliilka u ah subxaan allah maxaa daliil u ah ma daliil bay u baahan yihiin qur-aanka iyo axaadiista rasuulku sala allah alay slam may iyagu waa kaamil iyaga ilaahay baa xifdiyay halkaasay yaalaan laakiin dadka kale ee aan aaminsanayn ee aan rumaysnayn nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ee aan rumaysnayn kitaabka qur-aanka ah sidee bay ku garanayaan nebi maxamed inuu yahay rasuulkii ugu dambeeyey inuu yahay qaadamu alambiyaai walmursaliin sidee ku garanayaan waxay ku garanayaan allah baa waxau ku leeyahay qur-aankiisa subxaan allah wa inahu lafi zubur lwaliin muxamed iyo qur-aanku waxay ku sugan yihiin kutubtii hore allah maadaama uu allah uu leeyahay subxaanahu watacaala muxamed iyo qur-aanka iyo diinta islaamka waxay ku sugan yihiin kutubtii hore oo kutubo hore oo badanna uu allah subxaanah watacaala uu soo diray nebiyo badan oo horena uu soo diray waxa uu allah uu xifdiyey wixii ay diimaha kale ku garanayeen inuu moxamed rasuulkiisii rasuulkiisii yahay inuu moxamed yahay rasuulkii ugu dambeeyey inuu yahay diinta buuriiskuna waxa ay ka mid tahay diimihii ka horreeyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam marka astaama iyo calaamado lagu garanayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa laga helay kitaabka kutubta buuriiska waanan idiin soo gudbin doonaa insha allahu tacaala kelmadda buura buura macnaheed waxa weeye qof soo jeed leh ama indheer garad ah oo fiiro dheer leh marka kelmadda buura waxaa inta badan lagu magacdari jiray ninka loo tiiriyo inuu aasaasay diinta tan oo la dhahdo guatama buura oo oo isaga tacaaliimtiis dadka waxa uu bari jiray aan si dhab ah aan loo haynin oo tacliintiisa ay luntay inkastoo dadka aaminsan buuriisku iminka ay isaga caabudaan subxaan allah sanamkii buura ayaa caabudayaan walciyaadu billah iyada oo ay diintooda mamnuuc ay ka tahay oo ay xaaraan tahay in la caabudo sanamyada ayay haddana sanamkii buura ay caabudayaan walciyaadu billah marka waa shaydaanka un oo u qurxiyey inay sanamyada caabudaan marka buura ninka kan buura la dhahdo guatama buura tacaaliimtiisii dhabtahayd lama hayo anigu iskuma dayayo mana odhanayo buura nebi buu ahaa muu ahayn doodayda ma aha doodaydu waxa weeye in diinta buuriisku kutubteeda laga helay wax caddaynaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu yahay nebi maxamed inuu yahay nebigii ugu dambeeyey iyo in ay tahay in ay rumeeyaan dadka aaminsan diinta buuriiska kutubta buuriska badankooda waxay ka waramayaan buuro kale buuro horena soo sheegay buure waa qof ruux soo jeed leh in dheergarad ah buuro kale ayaa imanaya macnaa qof kale oo soo jeed leh oo aan hurdin oo indheergarad ah ayaa imanaya waxaa laga soo xigtay kutubta buuriska waxa uu leeyahay waxaa ka soo baxaya buudho kale oo magaciisu yahay myteria myteria maa maxay macnaheedu myteria waxaa looga jeedaa ka khayrka badan ka barakaysan ka weyn ka iftiimaya ka cilmiga iyo xikmadda dhaqanka la siiyey ka farxadda keenaya sidoo kale aqoon u leh koonka waxa uu fidin doonaa diintiisa taas oo masterkeedu weyn yahay meesha ay gaadhaysa ay weyn tahay hadafkiisu ay weyn tahay subxaan allah odhaa ahaan iyo qoraal ahaanba ay weyn tahay wuxa uu faafinayaa nolol diiniya buudhaha kale ee imanaya weeye weli wuu wadaa oo aada u dhammaystiran oo si fiican saafi u ah macnaha kamilan oo dhammaystiran buudha ayaa le sidaan iminkaba anigu dadka ku wacdiyo oo kale ayuu u wacdinaya allahu aclam buudha ma nebi baa miyuu ahayn allahu aclam tacaaliintiisii maadaama ay luntay lama garanayo laakiin waxaan annagu usoo qaadanaynaa qoraalada tan sababtoo ah waxa weeye allah baa le nebi maxamedow waxaad ku jirtaa kutubtoo dhan kutaab kastoo kaa horreeya waad ku jirtaa subxaan allah qof kastana waxa weeye inuu moxamed sala allahu caleyh wasalam uu rumeeyo maadaama uu yahay nebigii ugu dambeeyey oo ilaahayna uu usoo diray dhammaan bashariyada oo dhan allahna waxau ku leeyahay suuradda koob iyo labaatanaad alambiyaa aayadda boqol iyo toddoba wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waxaa keliya oo aan kusoo dirnay in aad tahay raxmad iyo naxariista caalamiinta idan moxamed sala allahu caleyh wasalam waxa uu u yahay dadka oo dhan caalamiinta jinka iyo insiga o dhan wuxuu yahay raxmad marka raxmadda caalamiinta o dhan loo soo diray daliilkii iyo cadaymihiisiina kutubtao dhan baa laga helay waxa uu leeyahay buura isagoo hadalkiisi sii wata tirada dadka raacaysa ama wadaadada raacaya waxay gaadhayaan kumanaan halka kuwaygu ay yihiin boqolaal kuwa isaga raacaya waa kumanaan aniga laakiin waxay raacayaan boqolaal sida laga soo xigtay kitaabka sacratka ee bariga waxaa jirta laba luuqadood oo diinta buudhisku ay inta badan ay xogtooda ay ku qoraan waa kutub kutubta ku qoran luuqadda baaliga iyo kutubta ku qoran luuqadda sacratka marka kutubta sacratka kuwa ku qoran majalada shan iyo soddonaad bogga laba boqol iyo shan iyo labaatan waxaa laga soo xigtay waxaa la sheegaa waxaa la sheegaa bimacnaa dadku waxay sheegaan inaan anigu keligay ahay buudhaha hoggaanka iyo xeerarka ay ku xidhan yihiin aniga gadaashay waxaa imanaya buudhe ah myteria kelmadda ayaa xasuuso myteria aniga waxa gadaashay imanaya buudho kale oo ah myteria anigu hadda waxaan hogaamiyaa boqolaal isagu wuxuu hogaaminayaa kumanaan muxuu yidhi buudha buudha waxa uu yidhi anigu ma ihi qofka hoggaanka iyo xeerarka ay ku xidhan yihiin waxaa aniga gadaashay imanaya buudho kale oo la dhaho myteria kelmadda myteria ee xasuusnow insha allahu tacaala waan fasiri doonaa waxay la macno tahay qodobka saddexaad sida laga soo xigtay kitaabka injiilka buudha ee uu qoray ninka la dhaho carus bogga laba boqol iyo toddobiyo toban iyo laba boqol iyo sideed iyo toban ayaa nin la dhaho ananda oo u shaqaynayay buudha ayaa waxa uu weydiiyey yaa waxna baraya marka aad adigu tagto ananda ayaa wuxuu ku yidhi buudha yaana baraya wax haddii aad adigu tagto buudha waxa uu yidhi oo ku jawaabay anigu ma ihi buudhihii ugu horreeyey ee yimi dhulka mana ihi kii ugu dambeeyey waqtiga ku habboon adduunka waxaa ka soo baxaya buudhe kaas oo barakaysan kaas oo nuurkiisu uu wen yahay ka xikmadda asluubta iyo dhaqanka la siiyey ka farxadda keenaya aqoonna u leh koonka waana hogaamiye cid u dhiganta aanay jirin waana sayidka malaa'igta iyo basharka wuxuu idin keeni doonaa runta abidka ah wuu faafinayaa diintiisa taas oo masterkeedu weyn yahay meesha ay gaadhaysa ay weyn tahay hadafkeeduna ay weyn tahay wuxuu faafinayaa nolol diiniya oo aada u dhammaystiran oo si fiican saafi u ah sida aan iminkaba dadka anigu ku wacdiyo asxaabtiisu waa kumanaan halka kuwaygu ay yihiin boqolaal ananda waxau ku yidhi sidaan haddaba ku garanaynaa waxa uu yidhi buudha waxaa loogu yeedhi doonaa myteria myteria ayaa loogu yeedhi doonaa kelmadan oo luuqada sanskrit ka ku noqonaysa myteria kuna noqonayso luuqada bali labadii luuqadood aan kasoo hadalnay ee asalka u ah kutubta booliiska waa sanskritka iyo baliga bali waxay ku noqonaysaa mateya sanskritkana waxay ku noqonaysaa myteria macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeye kelmadda myteria waa maxbuub waa qof la jecel yahay kala jecel yahay ee naxariista leh ee wanaagga jecel waxa kale oo uu noqon qof tudhig badan saaxiibtinimo leh naxariis leh ereyga keliya waxaasoo dhan oo sifooyina koobsanaya ee tudhista koobsanaya ee naxariista koobsanaya ee qof la jecel yahay koobsanaya waa kelmadda arraxmaan sidaan hore usoo sheegnayna allah subxaana wa tacaala waxa uu nabigiisa moxamed sala allahu alayh wasalam uu ku tilmaamay inuu yahay araxmaan wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waxa keliya oo aan kusoo dirnay in aad tahay naxariista iyo raxmadda caalamiinta kelmadda raxmadda ama naxariistu qur-aanka kariimka waxay kusoo aroortay afar boqol iyo sagaal jeer suurad kasta oo qur-aanka kariimka ah marka laga reebo suuradda tawba waxay ku bilaabmaysaa bismi illaahi araxmaan araxiim waxaan ku bilaabay magaca allah arraxmaani ee leh naxariista guud arraxiimi ee leh naxariista gaarka ama arraxmaani ee baha iskale naxariista waasaca ah ee ay soo dhexgelayaan muslim iyo gaal oo dhan ay iskasoo wada hoosgelayaan arraxiimi leh naxariista khaaska ah naxariista gaarka ah ee ay muslimiintu helayaan maalinta qiyaame khalaas maalinta inta adduunyada la joogo raxmadda allah subxaana wa tacaala muslim iyo gaal wuu ku dhex jiraa laakiin maalinta ay gaadho maalinta yowm alqiyaama naxariista gaarkaa gaaladu ma soo gelayaan calaa kulli xaal kelmadda tan muxamed sala allahu alayh wasalam dadka degan dhulka hindiya maadaama aan hore usoo sheegnay in buudhiisku ama diinta buudhiisku ay ka bilaabantay dhulka hindiya waxay loogu yeedhi karaa ama loogu dhawaaqi karaa mahamed mahamed moxamed mahamed halka xada aynu ka akrino iyagu waxay u akrineen mahamed mahamedna luuqadooda waxay ku noqonaysaa maaha waa laba laba kelmadood oo isku isku isku tegay maaha waxay noqonaysaa weyn wax weyn shay weyn kelmadda meetana waxay noqonaysaa naxariis macnaheeduna ay isku noqonayso naxariis weyn marka moxamed wax macnaheedu waxa wey naxariis weyn ayay ku tahay luuqadda baaliga ama luuqada sanskritka qodobka kale ee uu buura sheegay in lagu garan doono nebiga kale ee iman doona waxa uu yidhi buuraha kale waxa uu yeelan doonaa ananda macnaa adeega kale qof kale uu adeega sida ananda uu igu adeego oo kale ayaa uu yeelan doonaa isaguna qof uu adeega waxaynan ognahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu lahaa dad badan ugu adeegi jiray laakiin saxaabiga anas ibnu malik radia allahu canhu ardaa waxa uu ahaa isagoo da- yar ayaa loo keenay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo da-diisa aada u yartay sanado badan badan ilaa toban sanadoodna wuu la joogay rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka haddii aynoay leeyihiin buuriisku buudhaha kale imanaya aan doonayna inaan rumayno waynu ananda leeyahay waxaan leenahay anas ibnu malik ayaa u dhigmi kara ananda oo ananda hadduu adeegi jiray buudho anas ibnu malikna radia allahu canhu wuxuu u adeegi jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam qodobka kale buudha waxa uu sheegay buudhaha kale ee imanaya waxa uu laga helayaa lix sifo lix sifo waynu yeeshay haddaanu lixdaas sifo lahayn ama qaar ka mida ay maqan yihiin khalaas buudhahaasi kii la rabay maaha buudhahaasi wuxuu waxaa la siin doonaa wuxuu yihi qodobka koowaad waxaa cilmi waxaa la siin doonaa cilmiga iyo xikmadda waxaa la siin doonaa goor habeen ah ayaa la siin doonaa cilmiga iyo xikmadda waxaa looga jeedaa macnaha waxyiga wuxuu kusoo degi doonaa goor habeen ah waxaynan ognahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam in waxyigu kusoo degay goor habeen ah waan ka hadli doonaa intaanu dhimanin nuur ayaa ka iftiimaya waa nebigaas laga hadlayo wuxuu dhimanayaa goor habeen ah marka nuurkuus nuurkiisu uu dhammaystirmo wuu ifayaa macnaha marka waxyigu uu dhammaystirmo wuu ifayaa si dabiici ah ayuu u dhimanaya natural buu u dhimanaya si dabiici ah macnaha cidna dili mayso waxyaalo kale oo dhulgariir ama waxyaalahaasna kuma dhimanayo laakiin si dabiici ah ayuu u dhimanaya marka uu geeriyoodana wejigiisa dhulka mar dambe laguma arki doono waa lixdaas sifo bal ayna eegno sifo qodobka koowaad wa- waxaa la siin doonaa subxaan allah een, eh, cilmiga iyo xikmadda waxyiga waxaa la siin doonaa goor habeen ah nebigana sala allahu calayhi wasalam waxyiga waxaa la siiyey goor habeen ah allahna waxau ku leeyahay suuradda dukhaan iyo suuradda calaq ina anzalnaahu fi leylati lqadri waxa aan soo dejinay kitaabka qur-aanka habeenka leylat lqadriga ina anzalnaahu fi leylati mubaaraka waxaan soo dejinay eh, kitaabka qur-aanka في ليلة مباركة هبين بركة سنة ينسو دجيني هبين كل ليلة القدر قايا لسو دجيني قدر كلابات إن أنس بن مالك رضي الله عنه وحاول هي نبي مركي وقيريودي صلى الله عليه وسلم ونوري وجهيس ونوري وجهيس النور أيا كيف تيمي صلى الله عليه وسلم إن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحا ودريمي جري افتين كإيمانية صمدا مركا و ee, nuurku u imanay macnaha marka uu waxyigu u imanayo rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu dareemi jiray iftiin iyo nuur dhalaalaya ayuu ayuu dareemi jiray salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam si dabiici ah ayuu u dhintay si dabiici ah ayuu u geeriyooday oo cidna maysan dilin waxyaala kale oo masaayib kale iyo bele kalena kuma dhicin ee laakiin si dabiici ah oo si dabiiciga ah ayuu u geeriyooday salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh lag- laguma arkin wejigiisa markii uu dhintay kadib am- ee ee la duugay markii la aasay halkii uu ku dhintay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayaa lagu aasay oo lagu duugay gurigiisii kadibna wejigiisa dhulka dib laguma arkin nebi maxamed riwaad ku arki kartaa laakiin wejigiisa isagoo dhulka soconaya dib uguma arki kartid marka qodobadaasoo dhan subxaan allah markaan fiirinay een, way iswaafaqayaan marka waxa ka cad subxaan allah dadka buudhiiska ahi haddii ay aaminsan yihiin kutubtooda oo ay u raacayaan kelmad kelmad waxa waajib ku ah in ay raacaan rasuulkii iyo nebigii khaatamu alambiyaai walmursaliin ugu dambeeyey ee muxamed sala allahu calayhi wasalam Een, walaalayaal eh, xogtan inta badan waxaan kasoo guuriyey een, eh, eh, doctor zakir nike eh, bogga uu ku leeyahay eh, netka oo uu- uu runtii uu ku sameeyey buxuuthaat iyo research fara badan eh, di- diimaha iyo sida laysu barbardhigo marka al- een, eh, wuxuu keenay qodobadan oo dhan al- eh, marka anaguna subxaan allah waxaan eh, jeclaystay in aan dadka kale walaaladay ah aan la qaybsado subxaan allah marka allah subxaanahu wa tacaala nebigiisa iyo rasuulkiisa waxa uu u- een, u ballan qaaday daliil iyo eh, astaamo caddaynaya oo lagu garanayo nebinimadiisa in laga helayo kutubta diimaha kale ama buudhiis ha noqoto ama hinduus ha noqoto ama kuwa yuhuud ha noqoto ama ka nasraaniyada ha noqoto ama ha noqoto kuwan eh, dabka caabuda majuusiyiinta ha noqoto waxaasoo dhan nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam sifooyinkiisii magacyadii magaciisii waxoo dhan ay ku qoran yihiin waxaana waajib ku ah in ay raacaan hadday ka tagaana dee subxaan allah waa gaala weeye dee gaala weeye dee wallahu aclam intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa wallahu aclam wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat allahi wabarakaatuh